ma jiro iyo maalinuu socon amni sugid baa la wadaa wax maaragtay mar keliya amaa mar imaanaya maaha shaqaduna waa socotaa amnigaa la sugaya mar kastana waa laga shaqaynaya hadday tahay argagixiso iyo hadday tahay mukhaadaraad iyo hadday tahay yaaltuuray mar walbana waa socdaa haddana ayaantan waa sii wada jibaaraynaa tirakoob hadda waxaa wadnaa guryaha insha allahu amnigana waa la sugayaa boqol kiiba boqol baa ciidamada puntland oo dhow diyaar garoobeen
waa gartay hawsha haatan socota ee markaasi caasimadda ammaankeeda lagu sugayo xaggee wax marayaan
meel fiican bay marayaan shaqadu meel fiican bay marayaan waana socotaa
waa gartay taliya waxaa kale oo markaasi ay shacabku sheegayaan in markaasi ciidanka la dagaalanka argagixisadu mararka qaarkood ay baabuur shacab leeyahay qabtaan oo mararka qaarkood ay jirdi la kulmaaneen darawaliin aan shuqul ku lahayn arrimaha maarata dembiyada arrintaas ma jirtaa
maya arrintaas waxba kama jiraan haddeerna waa tegi kartaan meelaha ciidanku ka shaqeeyeenna waa tegi kartaan mar kastana ciidanku waxa weeye dadka waxay ula dhaqmayaan sida ugu wanaagsan oo loola dhaqmo dadka baa loola dhaqmayaa qof lagu samaynayo hadal xun qof jiddi lagu samaynayo qof lagu samaynayo xadgudub ma jiro dadkay u shaqaynayaan dadkay shaqaale u yihiin qofka sida ugu wanaagsan in wixii dembilana la qabto wixii aan dembi lahaynna sida ugu wanaagsan loola dhaqmo weeye laakiin kuma jirto qorshaha in cid la jirdilo iyo in qof aan dembi lahayn la qabto midna kuma jirto maxaad ugu baaqaysaa shacabka reer puntland ay ku dhegaysanaya caaw
shacabka reer puntland waa salaamayaa waana aad baana uga hambalyeynayaa sida ay ula shaqeeyaan ciidamada amniga sida ay ula shaqeeyaan waxaan leeyahay sidaas oo aad ka sii badisaan iyagaa shaqeeya xogtoodaanu ku shaqaynaa warbixintoodaan ku shaqaynaa waa uga mahad celinaynaa waxaan leeyahay sii laba jibaara qof kasta oo reer puntland ah waxaa la rabaa inuu noqdo askari qof kasta waxa la wixii amniga wuxu dhimaya inuu nagala soo xiriiro sidii awalba caadidu ahayd dadka badidoodu ay nala soo xiriiraan inta aan ogeyna ama aan horay u samayna hadda waxaan leeyahay nala soo xiriira idinkoo warkiinuna uu war sira yahay ause uusan baxayn dambiilaha iyo qofka xumaanta samaynayana la qabanayo aad baana uga mahad celinayaa oo u salaamayaa shacabka dhammaantood